بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتابكي الأربعون النووية شارحي شيخ محمد بن صالح العثيمين عن سو قارني الحديث الرابع والعشرون حديث كأفر لباتنات عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أبو ذر الغفاري صحابي وحال قوري الله كرع للنقد وهو كوري رسولك صلى الله عليه وسلم هذا رسولك صلى الله عليه وسلم كسي ورنايو ربي جيسي أبورتي وهو حديث القدس اللي يراهد أنه قال إن ألا أويري يا عبادي أدومدي ديو إني حرمت الظلم على نفسي anuu naftayda dulmiga waa aan ka xarimay in wixii meeshii munaasabka u ahayd aan la dhigin kaasaa dulmi la yidhaahdaa yaan naftayda ka xarimay oo wax walba waxa uu alla maarad samaynaayo waa wax xikmadu waafaqsan wa jacaltuhu baynakum muxarama dulmigiina waxaan ka dhigay dhexdiinna mid xaaraan ah oo sharci ahaan xaaraan ah falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa cibaadii addoomadaydiiyow kullukum mid kastoo adinka idinka mid ah daallun waa mid dhunsan oo fitradii hadi lagu abuuray khilaafa ilaa man hadaytuhu ilaa qofkii anuu aan hanuuniyo moogiye ee fastahduunii hanuun iga dalba oo iweydiista ahdikum aan idin hanuuniye yaa cibaadii addoomadaydiiyow kullukum jaa'icun mid kastoo idinka idinka mid ah waa baahan yahay ilaa man atcamtuhu midaan anugu quudiya moogiye fastadcimuunii quudin iga dalba udcimkum aan idin quudiye yaa cibaadii addoomadaydiiyow kullukum mid kastoo adinka idinka mid ah caarin waa mid qaawan ilaa man kasawtuhu qofan anugu marasheeyo moogi fastaksuunii marasha iga dalba aksukum aan idin marasheeye marka annagu caajiziin baan nahay cunto ha noqoto dhar ha noqoto hanuun ha noqoto oo ka muhiimsan labadaasba haddii aan alla noo kaalmaynin waxba ma heli karno marka kaalmadaas alla un baan ku xiran nahay yaa cibaadii addoomadaydiiyow yaa alla uu leeyahay innakum idinku tukhti'uuna waa dambaabaysaan bileyli wannahaari habeenkii iyo maalinkiiba waana akfiru dunuuba jamiica aniguna dembiyada waan dhaafaa dhammaantood weliba qofkii macnaha toobad keena ee fastakfiruunii dembi dhaaf i weydiista aniga akfir lakum aan idiin dembi dhaafee yaa cibaadii addoomadaydiiyow innakum idinku lan tabluguu darii dhibkayga ma gaari kartaan inaad idhibtaan aniga ma gaari kartaan fatadurunii oo aad i dhibtaan walan tabluguu nafcii nafcigaygana ma gaartaan oo inaad maaragtay nacfi soo gaarsiisaanna ma awoodaan oo fatanfacuunii aad anfacdaan yaa cibaadii addoomadaydiiyow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada daalika fii mulkii shay-a addoomadaydiiyow haddii kiina idinkugu horreeyey kii idinkugu dambeeyey iyo insigiina iyo jinnigiina macnaha makhluuqaadkii o dhan baa laga hadlayaa e kaanuu ay ahaan lahaayeen calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum taqwada ugu badan ee ku sugan qof adinkain kamid a qalbigiisa haddaa kulligiin kuwada sugnaan lahaydeen yani calaa taqwa atqaa qalbi rajulin waaxidin saasay u qadaraan culimmadu yani taqwada noocaasoo kalea oo qof adinka idin kamid a qalbigiisa ku sugan haddii dhammaan qulubtiin ay ku sugnaan lahayd sida oo aad muttaqiin wada ahaan lahaydeen maa zaada daalika fii mulkii shay-a aniga mulkigayga waxba kuma darteen taas waxba kuma siyaadiseen oo qofku taqwadiisa iyo taacada waa la ateecayo alla waa uu jecel yahay waana ku abaalmariyaa waana la faray oo waa waajib laakiin macnaheedu ma aha in alle mulkigiis uu naaqis yaho daacadoodu wax u kordhinayso alle man camila saalixan falinafsihi baa alle uu yiri qofkii camal wanaagsan sameeya naftiisu uu sameeyey asagaa ka faa'iidaya waman asaaa fa calayha qofkii xumid sameeyana isagaa maarata lagu ciqaabaya oo naftiisu dhibka usoo jiida yaa cibaadii addoommadaydiiyow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa daalika min mulkii shay-a haddii kii idinku horreeyey idinka iyo kii idinku dambeeyey iyo insiga iyo jinniga yani makhluuqaadka dhan baa laga wadaa ay ahaan lahaayeen ay ku sugnaan lahaayeen fujuurka iyo faajirnimada iyo xumaanta qalbi nin keli ah oo idinka idinka mid ah sida qalbigiisu ugu xun yahay ay kulligood qulubtooda u wada xumaan lahayd maa naqasa daalika min mulkii shay-a taasi arrinkaasi oo xumaantaas ay ku wada kulmeen ah mulkigayga waxba kama nuqsaamiseen oo mulkiga alle waa uu dhammaystiran yahay wax addoommadu samaynayaanna wax kama nuqsaamin karaan ayagaa naftooda u shaqaysanaya yaa cibaadii addoommadaydow low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum qaamuu fii saciidin waaxidin fasa'aluunii faacطaytu kula waaxidin mas'alatahu ma naqasa dalika mima cindii ila kama yanqusu almikhyatu idaa udkhila albaxra addoommadaydiiyow haddii kii idinkugu horreeyey kii idinkugu dambeeyey iyo insigiinna iyo jinnigiinu dhammaan baa laga wadaaye ay wada istaagi lahaayeen hal meel oo bannaan oo dhulkii ka mid ah oo deeqda iyagii oo ay wada istaagaan fasa'aluunii ay wax weydiistaan oo mid walba wax weydiisto fa actaytu kula waaxidin mas'alatah oo aan qof walbana aan siiyo waxa uu i weydiistay maa naqasa daalika mima cindii taasi igama nuqsaamiseen taasi kama nuqsaamiseen waxa anigu aan hayo oo mulkigayga ku jira ilaa kamaa sidii inuu wax ka nuqsaamiyo moogiye yanqusu lmikhyatu haddii cirbadii idaa udkhila albaxra yani baddii la geliyo yani sida cirbaddu badda wax uga nuqsaamayso marka badda la geliyo oo kale wax uga nuqsaamin lahayn macnaha waxba kama nuqsaamiyaan waay sababtoo ah cirbaddu waa bir sisib ah biyana geli maayaanba maxay marka badda ka soo qaadaysaa yaa cibaadii addoomadaydiyo innamaa hiya acmaalukum waxaa idinku aad camal falaysaan ama wax wanaagsan ha noqdaan ama wax xun ha noqdaane waa acmalladiinnii adinka iyo wixii aad samaynayseen uxsiihaa lakum waan idin koobaaya waa la idin qoraaya suma uwafiikum iyaaha waan idin oofinayaa oo la idin dhammaystiraa waxba laydinka nuqsaamin maayo faman wajada khayran qofkii khayr hela falyaxmad illaaha allah ku mahadiyo waman wajada hayra daalika waxaan khayr hayn qofkii hela falaa yaluumanna yaanu dagaalin ilaa nafsahu naftiisa moogi ilaa waxaa la siiyey qofkii ikhtiyaar uu wax ku kala dooran karo dadka lama qasbin markaasaa haddana xaqii loo caddeeyey oo xalaashii xaaraantii loo sheegay oo wixii alle u waajibayey iyo wixii maarata alle in laga nasaha ahayd loo sheegay oo in cibaadada alle ay ku waajib tahay loo sheegay oo cibaadadii loo abuuray isagoo marka awood leh doonisna leh hadduu marka meel iska fadhiisto oo camal wanaagsan samayn waayo oo shar keliya uun ka shaqeeyo waajibkii ka tago macsi dhex dabaasho maantaasoo dhan de wixii ku dhaca naftiisa moogiya duul kale yaanu eedin yaanu dagaalin rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey sheekh ibnu uthaymiin wuxuu leeyahay sharaxa meeshan uu yidhi raawigu oo abudar ah fii maa yarwiihi wax uu ka werinaayo macnaha waa rasuulka sal l slam ma ogtahay can rabbihi marka riwaayadii wuxuu ku leeyahay waa naqlulxadiidi waa hadalkii oo lasoo guuriyo can rabbihi uu kasoo werinaayo yani alla ayuu kasoo werinaayo hadalkii xadiidkaasna waxaa lagu magacaabaa oo culammada xadiidku ay ku magacaabaan xadiid qudsi xadiid qudsi marka muxuu yahay waa wax walba oo rasuulkeennu sala allahu aleyh wasalama uu ka weriyo rabbigiis oo xadiidka waa loo tiiriyaa rasuulkeena sal l slam xagga soo gaarsiinta soo gaarsiin uun yaa loogu tiiriyaa qur-aankiina ka mid maaha hadalkaas waana arrin lagu kulansan yaho ijmaac ah mid kastoo labadooda ka midaba uu rasuulku sal alla ly slama ummaddiisa soo gaarsiiyey allana maaragtay ka soo gaarsiiyey culummadu way isku khilaafeen lafdiga xadiisu qudsiga ma waxaa la leeyahy waa hadalkii alle mase waxaa la leeyahay alla u waxyooda rasuulkiisa sal alla alay slama macnaha hadalkaas uu xambaarsan yahay ee lafdiga waa lafdigii rasuulka sal slam erayadu waa erayadii rasuulka sal slam marka xaggii macnaha unbuu keenay rasuulka sal slam lakin lafdiga macnaha ee rasuulka iskale macnihii hadalkii alleh yuu noo keenay rasuulka sal slam oo noo soo gudbiyey taasaa la isku khilaafay marka calaa qowleyni laba qowl baa la iskula khilaafay buu leeyahay sheekh bin uthaymiin qowlka koowaad wuxuu leeyahay xadiisulqudsigu waa hadalka alle erayada iyo macnuhuba maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay salam wuxuu u tiiriyey hadalka alle ayuu u tiiriyey asalkuna wuxuu yahay haddii hadal meel loo tiiriyo in kii loo tiiriyey lafdigiis uu noqdo iyo erayadiis maahana kii soo guuriyey loo tiirin maayo kumaba sii jirto in rasuulku sal ly slama uu yahay midka ugu xooga badan xagga ammaanada khalqiga alloo dhan looguna kalsoonaan badan yahay xagga waxwerinta marka qowlka koowaad waa maxay waa in xadiis qudsigu uu alla xaggiisa ka ahaaday xagga erayada iyo xagga macnahaba maxaa yeelay rasuulku sal slam wuxuu u tiiriyey allihiis buu u tiiriyey yani sida macluumka waxay tahay in asalku uu yahay haddii axad loo tiiriyo hadal in uu hadalkaas uu noqdo xag lafdi ahaan inuu noqdo kii ku hadlay ereyadiis oo aan la dhehaynin ereyadii kii soo guuriya iskale lama dhahayo kumaba sii jirto in rasuulkeenu sal ly slama uu dadka ugu ammaano badan yahay looguna kalsoonaan badan yahay xagga waxwerinta qowlka labaadna waa maxay wuxuu leeyahay qowlka labaadi oo culummadu ay qabaan qaar ka miduhu xadiis qudsiga macnihiisu alla xaggiisu ka ahaaday erayaduna waa erayadii rasuulka sal ly slam waxaana u daliila laba arrimood arrin koowaad wuxuu yahay haddii xadiisu qudsigu uu alla xaggiisa ka ahaan lahaa eray ahaan iyo erayo ahaan iyo macno ahaanba dee waaba uu ka sarrayn lahaa qur-aanka xagga sanadka maxaa yeelay nebigeennu sala alla alay salama wuxuuba ka werinayaa xadiis qudsigii markaa rabbigiisi buu si toosa uga werinayaa iyadoon loo dhexaynin sida maaragtay warku ku socdo oo siyaaqu ku socdo laakiin qur-aanku wuxuu ku soo degay rasuulka sal ly slama iyadoo jibriil u keenay oo allah xaggiisa uga keenay oo waxyi alle uu yahay laakiin jibriil baa la soo mariyey marka xadiis qudsigii baa marka sarraynaya xagga darajada ile waa toose marka in jibriil uu waasito yahay waxaa ku tusinaya alla qowlkiis uu yidhi qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika waxaa soo dejiyey qur-aankan ruuxulqudus oo jibriila xagga rabbiga ayuu ka soo dejiyey oo kala soo degay waay macnuhu waxaa kaloo alla uu yidhi nazala bihi ruuxul amiin waxaa la soo degay qur-aankan ruuxul amiin oo jibriil ah calaa qalbikana ku soo dejiyey litakuuna min almundiriina adigoo mid noqoto digayaasha oo wax diga digayaasha macnaha wax ka diga bilisaanin carabiyin mubiin wuxuuna kula soo degay qur-aanka luqad carabi ah oo cad oo fasiix ah daliilka labaad waa maxay oo ku tusinaya in erayadu ay yihiin erayadii rasuulka sal slam macnuhuna xagga alle ka ahaaday wuxuu yahay haddii erayada xadiisulqudsiga ay ka ahaan lahaayeen alle xaggiisa dee qur-aanka iyo xadiis qudsiga wax u dhexeeya oo farqiga maba jireenba maxaa yeelay labadooduba haddii sidaa la fiiriyo hadalka alla bay noqonayaan xikmaduna waxay keensanaysaa inay xagga xukunka ku midaysnaadaan maadaama asalkay isku waafaqeen waxaana la garanayaa in farqiyaal fara badan ay u dhexeeyaan qur-aanka iyo xadiisu qudsiga waxaa ka mid a farqiyaalka u dhexeeya oo ay ku kala duwan yihiin in xadiisu qudsiga aan akhriskiisa alle lagu caabudin oo lama laha xaraf kastoo xadiisu qudsiga ka mid aad akhriso toban xasano iyo toban ajiraad ka helaysaa laguma laha laakiin qur-aanku taa waa ka duwan yahay akhriskiisa alle lagu caabudaa xaraf kastoo akhrisana waxaad ka helaysaa toban xasanaad ka helaysaa waxay kaloo ku kala duwan yihiin in alle uu dadkii caraadiyey oo ku taxadiyey inay la yimaadaan qur-aankan oo kale ama aayad ka mid ah laakiin axaadiista qudsiga ah dadkii laguma caraadin oo taxadi laguma samaynin car la imaada kaasoo kale lama dhihin ama caajis baa ka tihin lama dhihin waxaa kaloo ka mid a farqiyada u dhexeeya xadiis qudsiga iyo qur-aanka in qur-aanku uu yahay mid ilaashan oo alla uu ilaaliyey sida rabbi uu yidhi innaa naxnu nazzalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinna qur-aanka annagaana ilaalinayna oo wax ka dayacmaaya ma jiraan rasuulka sal slm qur-aanku waa soo wada gaarayaa wax ka dhumaayana ma jiraan axaadiista qudsiga ahi sidaa ma ahan oo qaar ka midu waa saxiix ile sanadkii baa la fiirinaya ma ogtahay yaa ka werinaya rasuulka sal slam ile intaan alle ma ogtahay werinta laga werinaya la gaarin rasuulkii baa laga sii werinaya ma ogtahay yaa ka werinaya waayo marka rasuulka sal slam marka sidaa darteed asaaniidda iyo ragga lasii maraayo marka qaarkood way wanaagsanaan karaan marka qaarkood waxbaa ku jiri kara marka saxiix iyo xasan yay u qaybsamaan oo mararka qaarkood axaadiis qudsiga waxaa arkaysaa xataa daciifa ama mawduuca dadaa iska alifanaya marka xadiis qudsi haddee lama dhihi karo wax taag daran oon sugnaanin ama mawduuca laakiinse dadkiibaa maaragtay yani ku sheegaya xadiis qudsi inuu yahay yani kala horumarin iyo dibudhigidna way ku timaadaa iyo maaragtay kordhin iyo nuqsaan waxaa kaloo ka mid a farqiyada udhexeeya qur-aanka iyo xadiis qudsiga in qur-aankii aan macno ahaan loo akrin karin oo muslimiintu waa ku ijmaacsan tahay yani inaad tiraahdo kelmadda waan bedelaya oo macnaheedu macno maaragtay u dhigmaan keenaya oo waxa muhimkaa waa xagga macnaha lama dhihi kara qur-aanka waxba kama bedeli karti hal xaraf inaad bedesho laguma ogola waa inaad sidiisa ku akriso laakiin axaadiista qudsigaah taa waa ka duwantaho sida xadiidka rasuulka sal l slam oo aan qudsiga ahayn macno ahaan loogu soo werin karay oo maqsuudka uun maaragtay dantu ay ahayd yo xadiisu qudsigana maqsuudkaas iyo waxa uu ku tusinayo unbaa dantu ay tahay ee lafdiga macnaha layskuma tacabudin oo xagga maaragtay xadiiska rasuulka sal ly slama culamadu waxay u badan yihiin inay bannaan tahay in macno ahaan lagu soo wariyo xadiisu qudsigina marka waa sidii oo kale farqiyada u dhexeeya qur-aanka iyo xadiisu qudsiga waxaa ka mid a in qur-aankii ay mashruuc tahay leesna faray in salaaddii dhexdeedii lagu akriyo qur-aankiina waxaa ka mid a waxaanay salaaduba kaa ansaxayn haddaadan akrinin qur-aanka aadan maarata la imaanin laakiin axaadiista qudsiga ay saas maaha un salaaddii dhexdeedii ba xadiis qudsi la akrin karaa ma jirto wax saxa maaha waxaa kaloo ka mid a farqiyada u dhexeeya xadiis qudsiga iyo qur-aanka in qur-aankii aanu taabanaynin ilaa mid daahira ma ogi sida maaragtay saxnimada badan laakiin xadiiska qudsiga waa ka duwan tahay saasoo qof aan daahir ahayn oon tahaaro qabin waa taaban karaa waxaa kaloo ka mid a farqiyada u dhexeeya xadiis qudsiga iyo qur-aanka in qur-aankii qof janaabo qaba aanu akrin karin lama ogola ilaa uu ka qubaysto sida raajixa ah laakiin xadiiska qudsigaahi saas maahan oo qofka isagoo janaabo qaba u akrin karaa waay macnuhu waxaa kaloo ka mid a farqiyada u dhexeeya qur-aanka iyo xadiisul qudsiga in qur-aanku uu ku sugnaaday tawaatur tawaatur waxaa la yidhaahdaa wixii ay ummado fara badan wariyaanoo aan ku heshiin karin been marka wax lagu shakiya maaha waa tawaatur la gooyey oo macnaha xaqiiq ahaantiisa runimaysa la gooyey oo aan laga shakisnay oo haddana kuu faa'iideynaya cilmi yaqiini ah maaha malamala kuu faa'iideyn maayo marka qur-aanku wuxuu ku sugan yahay tawaatur qadci ah oo cilmi yaqiiniya kuu faa'iideynayo qofkii xaraf qur-aankii kamida inkira oo culammada qur-aanka aqriskiisa ku takhasustay ay ku ijmaacsan yihiin inuu maaragtay qur-aanka kamid yahay qofkaasi wuxuu noqdaa inkaarkaas la yimid iyo inkiraddaas qof gaaluu noqdaa laakiin axaadiista qudsigaahi halkaa ma gaarsiisnaa sababtoo qofku wax kamid a hadduu inkiro isagoo leh war maaragtay waxaasi ma sugna oo sugnaashadii buu maarata xoogaa yani ka biyo diidan yahay waa gaal la dhihi maayo ee waa la gaarsiinaa xaqi xujadina waa lagu oogaa laakiin hadduu inkiro isagoo og in xadiidkaa rasuulka sal slam uu ku hadlay gaal buu noqonayaa sababtoo wuxuu noqonayaa qof beeniyey rasuulkii sala allahu alay slam culummadan le marka macno ahaan xadiis qudsiga waa loo warin karaa waxay kaga jawaabeen meesha kuwii hore ay yidhaahdeen maadaama loo tiiriyey alle dee lafdiga iyo yani erayada iyo macnuhuba waa inay alle xaggiisa ka ahaadaan waxay uga jawaabeen taas waan ogolnay yidhahdeen in asalku uu sidaaya laakiin mararka qaarkood hadalkii waxaa loo tiiriyaa kii ku hadlay macno ahaan laakiin lafdi ahaan aan maarata asagu lahayn oo qur-aanka laftiisaaad ku arkaysaa isagoo kulligiis qur-aanka alla wada ah yaa haddana alla wuxuu ka waramayaa dadyow iyo duulal iyo afraad iyo maaragtay yaa waxay ku hadleen la sheegaya de carabina kuma hadlaynin marka macnihii baa maarata lasoo guuriye waay macnuhu sida maarata aad ka helayso qisooyinkii laga waramayo ambiyadii alle iyo aqwaamtoodii iyo mathalan hudhudkii oo kale shimbirkii hudhudka ahaa iyo quraanjadii oo kale kulligood hadallay ku hadleen laakiin hadalladaas ma aha carabigan lasoo guuriye maaha ee xaggii macnihii yaa la cabiray oo alla maaragta uu lafdigiisa ku sheegay sheekh ibnu uthaymiin wuxuu leeyahay sidaasaa waxaa kuu caddaanaya in qowlkan uu yahay midka raajixa ah waa qowlka ah xagga macnaha allah iskale xadiis qudsiga laakiin xagga erayada rasuulka iskale sal alla slam khilaafka arrinkan ku jira ee xadiis qudsiga laysku khilaafay alfaadiisa ma alla iska leh mase rasuulka sala alla alay slama macnaha layskuma khilaafsana moogtaha khilaafkaasi la mid maaha khilaafkii u dhexeeyey nimanka ashcariyada la yidhaahdo iyo ahlu sunnada oy isku khilaafeen hadalka alle maxaa laga leeyahay sababtoo khilaafka u dhexeeya ashaacirada ahlu sunnuhu waa asalkii hadalka alle yaaba laisku khilaafay ahlu sunnuhu waxay leeyihiin kalaamullaahi tacaala kalaamun xaqiiqiyun masmuucun yatakalamu subxaanahu bisawtin waxarfin hadalka alle waa hadal dhab ah oo xaqiiqa ah oo la maqlo allana uu ku hadlay yani cod ahaan iyo xuruuf ahaan ashaaciradu laakiin waxaa sugi maayaan waa kalaam xaqiiqiya ma laha kalaamka allah la maqlaa ma laha allah sawd iyo xaraf ku hadla ma laha intaas dhan waa diidan yihiin waxay leeyihiin kalaamullaahi haddaad maqasho waxaa laga wadaa macnaha alla ku jira almacna alqaa'imu binafsihi ay leeyihin macnaha ku qumay alle yaa laga wadaa ay leeyihin ee waxaan aan maqlayno maba ahaba shiikhu marka wuxuu leeyahay shaki kuma jiro in nimanka ashcariyada ah hadalkoodu uu baatil yahay dhab ahaanna hadalka ashcariyadu kama duwana nimanka muctasilada oo ishayaan oo isradiyaan mar kasta maxaa yeele muctasiladu waxay leeyihiin qur-aanku waa makhluuq waa wax alla abuuray leeyihin saasoo ay tahay iyagoole waa makhluuq iyo haddana waxay leeyihin waa hadalkii alle nimanka ashcariyaduna waxay leeyihiin qur-aanku waa makhluuq hadda moogta banaanka kuma dhahaan si hoos hoosey u dhahaan waxay dhahaan marka duruusta la akrinayo iyo yaa saas la yidhahdaa waa makhluuqnimada dadka loo caddeeyaa ee banaanka yaa lala soo istaaginay leeyihin kutubtooday ku qoranta taas sida maaragtay ubaajuuri ku sheegaya sharaxa jawhara tawxiidka oo dadka ashcariyada ay akhristaan waa kitaab mashhuur ah marka darsiga iyo duruusta marka la akrinayo unbaa waxaas la sheegaa buu leeyahy ee banaanka lalama soo istaago marka nimanka shaacirada waxay leeyihiin qur-aanku waa makhluuq wuxuuna cibaaro ka yahay hadalka alle oo uuna tusinayaa bay leeyihin marka muctasiladii ashaaciradu waxay isku waafaqsan yihiin waxa maaragtay musxafka ku yaallaa inay makhluuq yihiin jildiga bilowga ilaa jildigiisa kale waxa u dhexeeya labada dhinace macnaha qur-aanka inta u dhexaysa ee hadalkii alle ahayd waxay leeyihiin waa makhluuq bay leeyihin shiikhu marka wuxuu leeyahay haddii masalada hadda aan ka hadlayno aan ku dheeraanay oo xadiis qudsiga maarata aan ka hadlayno la yiraahdo war waxaaba munaasaba inaan la dhex dabaalanin waxan iyadoo laga baqaayo inay maaragtay qeyb ka noqoto yacni ku xadgudub uu ku xadgudbayo arrimaha qofkaas waxaas dhex galay ee tanatucaasoo halaaga qofka sidaa samaynaya halaka almutanaticuun buu yiri moogta rasuulka sal ly slam marka in lagu gaabsado in la yidhaahdo xadiisulqudsigu waa kii rasuulku sala lla ly slam uu rabbigii ka wariyey oo inta aan ku gaabsanno ku joogsanno way nagu filaan lahayd buu leeyahay taasaadna moodaa inay nabadgelyadu ku jirto wallahu aclam buu leeyahy sheikhu meeshan uu yidhi alleh yaa cibaadii waa nidaa iyo yeerid alla xaggiisa ka ahaatay oo midka inta maarata warka sheegta ugu runta badan oo rasuulka laga wada sal ly slam uuna soo gaarsiiyey waxaana soo gelaya ereygaas cibaadii ah qof kasta oo caabid ah ama cibaadadii guud ha noqoto ama tii khaaska ahayd ha noqoto tan khaaskahay waa maxay waa qof alla caabudayo alla rumaysan oo alla u dhowaanayo u taqarubayo dancaamkan waa maxay waa dad qasban waayo makhluuqaadkoo dhami kama bixi karaan qudradii iyo awooddii alle kama bixi karaan iyo doonistiisi taas marka cubudiya caama la yidhaahdaa meeshan uu yidhi alle inii xaramtu dulma calaa nafsi dulmiga nafteydan ka xarimay yani anuu awoodaan maaragtay iska reebay buu leeyahay oo waxaan saa u leenahay uu leeyahy shiikhu maca qudratii caleyhi aanu leenahay maxaa yeelay wuxuu haddayba mumtanic yihiin oo mustaxiil yihiin oo alla uusaba dulmi samayn karin macna ma ahaateen wax laysku ammaano maaha ile ficilka waxaa laysku ammaanaa marka la samayn karo ama laga tegi karo haddii qof marka uuna weydiiyo le shiikhu oo uu yidhaahdo alla ma awoodaa inuu khalqiga dulmiyo waxaan leenaha haa laakiin waxaan ognahay inay taasi mustaxiil tahay maxaan ku ogaanay allah saas noo sheegay ile asaga iska xarimay qur-aankiin alle wuxuu ku yidhi walaa yadlimu rabbuka axadaa rabbigaa qofna ma dulmiyo meeshan alla uu yidhi wajacaltuhu baynakum muxaraman waxaan ka yeelay dulmigii idinka dhexdiina mid xaaraana manaa waxaan ka dhigay mid xaaraanan ka yeelayba alla uu leeyahay meeshan alla uu yidhi falaa tadaalamuu yani xagga macnaha waxay ku cadfan tahay wajacaltuhu baynakum muxaraman marka maadaama uu xaaraan yahay dulmigii has dulminina idinku oo qaarkiin qaar kale aanu dulminin meeshan alla uu yidhi yaa cibaadii kullukum daallun addoommadaydiyo dhammaantiin addoommadaydiyo mid kastoo idinka in kamid ah waa dhunsan yahay macnaha jidkii toosnaa waa ka dhunsan yahay waa markii hore macnaha uu ku sugnaa fitradii yaa macnaha shayaatiin u timid oo ay ka leexisay macnaha saas yaa yani uu xaalkooda uu yahay dadkii ilaa qof alla hanuuniye moogiye qowluhu ilaa man hadaytuhu midaan anuu hanuuniye moogiye oo aan waxbaray oo aan waafajiyey marka hanuunkii marna wuxuu noqdaa kii irshaadka midna marna wuxuu noqdaa hanuun oo tawfiiq ah meeshan alla uu yidhi fastahduuni yani iga dalba hanuun aniga oo duul kale ha ka dalbinina hanuunkii ahdikum aan idin hanuuniye marka jawaab amri baa la yidhaha kaas naxwo ahaan taas waxay lamid tahay alla qowlkiisu yidhi suuratu kaafir udcuunii astajib lakum aniga ibarya oo wax weydiista aan idin ajiibiye meeshan alla uu yidhi yaa cibaadii kullukum jaa'icun ilaa man atcamtuhu waxaa laga wadaa dhammaan waxaad tihiin kuwo maaragtay gaajaysan oo baahan ilaa qof alla maaragtay quudiye mooye taas waxaa soo gelaya haddii cuntadii la waayo waxaa kaloo soo gelaya haddii la helaayo laakiin qofku aanu gaari karin isagu oo sababuu ku gaari lahay ka maqan yihin meesha sababtoo ah alle asagaa soo dhaliya zarcigii iyo wixii la beeray caanahan xoolaha ka yimaadana isagaa maaragtay soo darariyey mirahana alle asagaa nooleeya wuxuu ku leeyahay shiikhu bal akhri buu ku leeyahy suurat alwaaqica laga bilaabo alla qowlkiisa afara'aytum maa tumnuuna a antum takhluquuna am naxnu lkhaaliquuna ilaa fasabbix bismi rabbika alcadiim akhri buu ku leeyahy aayaadkaas yani haddaan dul marno waxaa la leeyahay bal ka warrama waxa aad tuuraysaan oo riximka haweenka aad ku shubaysaan oo manida ah manidka abuura oo manidaas ka dhiga mid maaragtay khalqi noqota oo bani aadana mase annagaa abuurna annagaa geerida dhexdiina qadarnay naxnu qadarnaa baynakum almawta wamaa naxnu bimasbuuqiina kuwa caajiziinana ma nihin oo laga fakanaayo caajis kama nihin calaa an nubadila amhaalakum inaan idinka maaragtay bedelkiina yeelno duulal kale oo anushiakum fi ma laa taclamuun aan idinku abuurno khalqi aadan garanaynina oo si kale laydinka dhigo walaqad calimtum annashata aluulaa falowlaa tadakkaruun abuuridii hore waad ogaateen oo idinkuma qarsoona ee maad wax xasuusataan afaraytum bal ka warrama maa taxrusuuna wax aad beeraysaan aantum tasracuunahu ma idinkaa soo dhaliya am naxnu zaaricuuna mase annagaa soo dhalina low nashaau la jacalnaahu xutaama waxaan ka dhigi lahayn wax burbursan oo fadaltum markaa waxaad noqon lahaydeen waad ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwa yaaban wax ku dhacay maaragtay beerihiin inna lamuqramuuna saasaad dhihi lahaydeen kuwa la qaameeyey yaan nahay bal naxnu maxruumuuna waxaan nahay kuwa la hoojiye oo waxba haysanin afara'aytum almaaa aladii tashrabuuna bal ka warrama biyo aad cabaysaan a antum anzaltumuuhu min almusni ma idinkaa daruurta ka soo dejiyey am naxnu munziluun mase annagaa soo dejina low nashaau haddaan doonno jacalnaahu ujaajan kuwa qaraar baan ka dhigi lahayn oo aan wax lagu dheefaynin falowlaa tashkuruuna maad maaragtay alle ku mahadisaan afara'aytum annaara alatii tuuruuna bal ka warrama naarta aad hurisaan idinku waad hurinaysaan ama shidaysaan ile geedaa laga shidi jira naar- na- dabka moogta aantum shajarataha geedkaa laga dhalinaayo dabka madinkaa abuuray am naxnu munshuun mase annagaa abuurnay naxnu jacalnaaha dabkii waxaan ka dhignay naarti tadkiiratan waano oo naarti aakhira lagu xusuusto iyo wa mataacan raaxayn lilmuqwimiina kuwa musaafiriinta raaxo u ah oo ay macnaha wax ku karsadaan ama ay maaragtay is- isku kululeeyaan oo qabow ka helaan marka oo macnaha oo diiranaan iyo kuleel ay ka helaan marka qabowga badan uu jiro fasabbix bismi rabbika alcadiim u tasbiixso magaca rabbiga ee weynaan marka aayadahaas haddaad akhriso buu ku leeyay waxaad helaysaa sida alla uu u caraadinaayo makhluuqaadka oo dhan macnaha xaggii cuntadii iyo xaggii wixii la cabaayey iyo wixii maaragtay ee, cuntadii cabidii lagu hagaajinayey marka dhammaanteen waan gaajoonnaha buu leeyay shiikhu ilaa qof alla quudiyey moogi waxaa kaloo dhici karta in cuntadii la helaayo laakiin qofkii aanu macnaha heli karin oo cuntadii waxaa dhici karta agtiisa inay taallo laakiin isagu uu xabisan yahaba ama uu xanuunsan yahaba ama dhulkii barwaaqada ahaa uu ka fog yahay isagu meeshan alla uu yidhi fastadcimuuni yacni quudin iga dalba aniga haddaad iga dalabtaan waad helaysaan way macnaha marka xaajooyinkiina iyo danihiinni oo dhan alla ku dejiye waayo duulal kale wax weydiisanina ilaa alla asaa awood leh meeshan alla uu yidhi ucimkum aan idin quudiye wuxuu ku leey waa ficil mudaaric oo lagu jasmiyey inuu jawaab alamri yahay naxwadaad ku barateen taas wuxuu la reeban yahay waa saas waa jawaab alamri baa la leeyahay meeshan alla uu yidhi istadcimuuni waxaa soo gelaya in alle la weydiisto cuntadii sidoo kale waxaa soo gelaya in risqigii la raadsado oo fadliga alle la raadsado sida alla suuratuljumca uu ku yidhi faidaa qudiyat salaatu salaadii jumcada haddii la dukado ile waa mid la isugu yimid eh fantashiruu fi lardi markaa kadib oo salaada aad dukataan dhulkii ku faafa wabtaguu min fadli illaahi fadliga allana raadiya wadkuru llaha kathiira wax badan alla xusa lacalakum tuflixuuna inaad liibaataan inaad liibaantaan yaad mudan tihiin marka risqiga ha loo saciyo meel baan fariisanaya macnuhu ma aha cuntada wasay ka imaanaysaa maaha laakiin adoo weliba sacinaya yaa haddana alla hadduusan ku arsuqin aadan waxba helaynin alla wuxuu yidhi huwa aladii jacala lakum alarda daluulan famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur alla waa midka dhulka idinkaga dhigay mid sahlan oo laylisan oo socodka u sahlan ee famshuu fii manaakibiha dhulka dhinacyadiisa ku socda wa kuluu min risqihi risqigii alle maaragtay idiin qorayna cuna wa ilayhi nushuur soo bixinta iyo iyo soo bixinta dambe ee qubuurta la iska soo saaraayana alla xaggiisay u ahaatay marka waxa sacyiga la isu faraayo waa in maaragtay cirku aanu dahab iyo lacag maarata kuu soo daadinaynin iyo weliba cunto iyo ee waa in la dadaalaa buu leeyahay sacyi la sameeyo le taasaa la isfaraya wabtaguu min fadli illaah ya alla uu yidhi meeshan alla uu yidhi yaa cibaadii kullukum caarin mid kasta oo idinka mid ah waa qaawan yahay macnaha sheikhu wuxuu leeyahay mid kastoo annaga namiduhu waa uu qaawan yahay buu leeyahay sababtoo ah caloolihii hooyooyinkeen waxaan ka soo baxnay annagoo dharqabin meeshan alla uu leeyahay ilaa man kasawtuhu qofka anigu aan marasheeye moogii fastaksuuni aksukum yacni marashada iyo weydiista aan idin marasheeye wuxuu ku leeyahay waxaase am ha noqdaan ficilkii uu sameynaayo qofkii uu sameynaayo sidii qofku weynaayoo kaloo soo gadanayay dharkii ama dad kale maarata ha u sameeyaane sidii ilmihii yaryaraayo dharka loo soo gadaayo oo kale waxaa kaloo la dhihi karaa marashayntaasi waxaa soo gelaya xagga diinta marka xagga jirkana marasho waa loo baahan yahay xaggii ruuxdana marasho waa loo baahan yahay marka qaarkood ruuxdu waa iska qaawan tahay haddii aan khayr laga buuxin meeshan alla uu yidhi yaa cibaadii inakum tukhti'uuna addoommadaydiiyo dhammaan waa wada dambaabaysaan macnaha sidii saxda ahayd baad dhinac maraysaan yuu ku fasiray shiikhu maxaa yeelay camalada dadku ay samaynayaan waa laba un mid ama waa qalad ama waa sax khata la sheegaya marka waa sidii saxda ahaydoo la dhinac maray oo waajibkii baa laga tegayaa ama xaaraantii baa lagu dhacayaa marka yani khata uu halkaasu ka yimid marka khatiga hadda waxaa laga wadaa dembi baa laga wadaya macsi ee maahana maaragtay qofku ee waxaanu awood u lahayn oo isagu uu ku gefay maaha kaas laga hadli maayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhta'tum bihi kiila lahaa maaha hadda waa waa dembi uu qofku kasu samaynayo laga hadlaya meeshan alla uu yidhi bileyli macnaha waxaa laga wadaa fileyli habeenkii baad macnaha dembiga aad maaragtay la timaadaan iyo maalinkiiba sida aayad ku jirtay oo suurat saafaad ahayd wa inakum latamuruuna calayhi musbixiina dadkaa la halaagay ee dariiqoodii lainkaga digaayo waad soo martaanba iyaga idinkoo waa beriisanaya wa bileyli yani wa fi leyli habeenkiina waad soo martaan marna habeenkii waad soo maraysaan marna maalinki oo marna waa beri waad soo maraysaan marka wax idinka qarsoon maaha dadkii la halaagay ujeedaa intaasoo qoloo hore loo halaagay oo ambiyadoodii maaragtay ka hor yimid oo khilaafo caasiyey yaad aragtaan ee ma waada caqli lahaynina alla u leeyahy afalaa tacqiluuna ma waada wax garanaynina maad ka joogtaan xumaanta ood rasuulka raacdaan meeshan alla uu yidhi wa ana akfiru dunuuba jamiica aniguna dembiyada dhammaan waan dhaafaa macnaa waan asturaa waayo macnuhu si kastay u badan tahana waan iska dhaafaa ama ay u weynaato laakiin dembigii wuxuu u baahan yahay in la toobad keeno oo alla dembi dhaaf la weydiisto meeshan alla uu yidhi fastakfiruunii akfir lakum dambi dhaaf weydiista aan idin dambi dhaafe ama maaragtay asturkii yuu qofku dalbaayaa sida inuu yidhaahdo kale allahuma akfir lii ilahu dembigeyga astur ama inuu yidhahdo astakfirullah wa atuub ileyh allan maaragtay asturidda dembigeyga weydiisanaya isagaana u soo noqonaya oon xumaanta uga soo noqonaya taasi marku waa hadal oo asturkii iyo dambi dhaafkii yaad alla weydiisanaysaa ama ficil ahaan yaad dambi dhaafka ku weydiisanaysaa oo waxaad samaynaysaa wixii dambi dhaafka lagu heli lahaa qofkii yidhahda masalan subxaana allahi wa bixamdih yani allaan ceeb ka hufaaya oo ceeb ka hufan anoo ku dheehan mahadintiisa asaga fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer saas ku hadla oo dikrigaas iyo xuskaas la yimaada gufirat khataayaahu dembiyadiisa waa la dhaafaa walow kaanat mithla zabadi lbaxri dembiyadu haba gaaraan sida maaragtay uburta ka soo baxda biyaha badda markay biyihii maarata isku dhacaan waxa ka soo baxa oo xoorta camala waxaan u malaynaa inaan intaas ku gaabsanaa roon waa dheeryahay xadiidku wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين